الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ujeedo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysanayaasha kale ah eedaysanaha koowaad xasan maxamed aadan oo loo yaqaano mustaf da'diisuna tahay soddon iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka dembeeyey duqeymo ka dhacay walaayada jubbooyinka gaar ahaan magaalada saakow intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysani xasan maxamed aadan wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la shaqaynayay sirdoonka maraykanka ugu yaraan muddo laba sano ah waxaan shaqadan jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo doctor ayuub waana ka aqbalay shaqooyinka aan la qabtayna waxay kale yihiin sida tan kow wuxuu ii keenay doctor ayuub laba shareexo waana kala wareegey wuxuuna ii sheegay in lagu duqaynaayo isbitaalka saakow kadib waxaan kala dhigay qolka agaasimaha iyo qaybta amarjansiga sidaas ayaana lagu duqeeyey isbitaalka iyo macad ku dhegganaa waxaana ku dhintay saddex carruur ah laba waxaan wax ka ogaa duqayntii uu ku shahiiday marwasi doctor ayuub ayaana igu wargeliyey in marwasi waddada ku soo jiro haddii duqayntiisa ay waddada ku qabsoomi weyso inaan aniga saakow hooshiisa ku galo kadib wuxuu ii sheegay in waddada lagu duqeeyey saddex mar kale wuxuu ii diray macluumaadka sheekh cabduqaadir kumandos waxaana u keenay nambarkiisa iyo gurigiisa waxaan u sheegay oo kale in sheekha laga beddelay nambarkii iyo gurigiiba kadibna waa la duqeeyey afar waxaan shaqaalaysiiyey ugu yaraan shan qof shan sidoo kale waxaan diyaariyey macluumaadka guryo ku yaallo saakow iyo rag deggan xogtoodaba dhammaan shaqooyinkaas lacag ayaan ku qaatay anigoo hooshaas ku jiro ayaana la isoo qabtay eedaysanaha labaad cabduqaadir maxamed sheekhey cali oo loo yaqaano buulle da'diisuna tahay labaatan iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna qayb ka ahaa duqeen ka dhacday saakow intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabduqaadir maxamed sheekhey cali wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run inaan la shaqaynayay sirdoonka maraykanka waxaan shaqadan jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo borow tukey oo la shaqeeyo maraykanka waana ka aqbalay kadib wuxuu ii dirsaday wixii macluumaad aan ka heli karo mujaahidiinta sidoo kale waxaan u qaabilsanaa qabashada lacagaha naga soo gaara maraykanka shaqooyinka aan la qabtayna waxaa ka mid ah kow markii la diyaarinayay duqaynta alfurqaan saakow ayaa waxaan u gudbiyey nambarka nin ka tirsan idaacadda laba waxaan u gudbiyey oo kale macluumaadka guryo badan oo ku yaallo saakow saddex sidoo kale waxaan gudbiyey nambarro ay leeyihiin rag ka tirsan mujaahidiinta afar sidoo kale waxaan si gaar gaar ah ula shaqaynayey maxamed cali oo la shaqaynayey nin lagu magacaabo zaki iyo maxamed sheekh salaad oo ka mid ah jawaasiista maraykanka eedaysanaha saddexaad cabdulaahi cabdiraxmaan ibraahim oo loo yaqaano dalmar da'diisuna tahay labaatan iyo toddoba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna u gudbin jiray macluumaadka mujaahidiinta intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdulaahi cabdiraxmaan ibraahim wuxuuna ku jawaabay sida tan ha waa run inaan la shaqaynayay sirdoonka maraykanka ugu yaraan muddo hal sano ah waxaan shaqadan jaasuusnimo ii soo bandhigay aadan coobe iyo zaki mar aan joogay xamar waana ka aqbalay kadib waxaa la ii soo diray wilaayaadka howlaha aan qabtayna waxaa ka mid ah kow waxaan shareexooyin soo geliyey wilaayaadka mid ka mid ah waxaan shareexo geeyey meel machad ah oo carruur ay wax ku bartaan waxaana ii shaqayn waayey shareexadii sidaas ayayna ku fashilantay duqayntii labo waxaan gudbiyey guryo iyo nambarro ay leeyihiin rag ka tirsan mujaahidiinta saddex waxaan u shaqaalaysiiyey maraykanka dad la shaqeeyo oo isugu jira rag iyo dumar anigoo hooshaas ku howlan ayaa la isoo qabtay eedaysanaha afaraad xasan cali xaaji cabdiraxmaan da'diisuna tahay afartan iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna diyaariyey macluumaadkii lagu duqeeyey sheekh cabdiqaadir kumandos intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane xasan cali xaaji cabdiraxmaan wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run inaan la shaqaynayay sirdoonka maraykanka ugu yaraan muddo hal sano ah waxaana shaqadan jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo borow tukey waana ka aqbalay kadib wuxuu ii diray inaan macluumaad ka keeno sheekh cabdiqaadir kumandos waxaana soo helay guriga uu hadda degan yahay sheekha waxaana shareeco soo dhiibay borow waxaana loo dhigay sheekha musqusha sidaas ayaana lagu duqeeyey waxaana ku qaatay lacag aan badnayn sidoo kale waxaan diyaariyey xogta afar guri oo ku yaallo saakow marna waxaan xamar ka keenay shareexooyin gaaraya ilaa toban xabbo oo aan rabnay inaan dhigno guryahaas iyo wixii aan helo oo kale waxaana la iqabtay anigoo shaqadaas ku howlan eedaysanaha shanaad cabdisalaan ibraahim maxamed oo loo yaqaano shaalle da'diisuna tahay soddon iyo siddeed jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna u gudbiyey macluumaad ku saabsan mujaahidiinta intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdisalaam ibraahim maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run inaan la shaqaynayay sirdoonka maraykanka ugu yaraan muddo hal sano ah waxaana shaqadan jaasuusnimo ii soo bandhigay nin la shaqeeyo jawaasiista maraykanka waana ka aqbalay kadib wuxuu ii diray inaan soo aruuriyo wixii macluumaad aan ka heli karo mujaahidiinta waxaan u gudbiyey ugu yaraan toban guri iyo nambaro sidoo kale waxaa ii diyaarsaneed inaan shareexo dhigo guryahaas mid ka mid ah dhammaan howlahan waxaan ku qaatay lacag kadib waxaa mar kale shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo xuseen nuunow waana ka aqbalay waxaana la isoo qabtay iyadoo waxba aan la qabanin shaqooyinkaasna waxaan ku qaatay lacag eedaysanaha lixaad cabdiqaadir xuseen cabdi oo loo yaqaano gobol da'diisuna tahay laba iyo labaatan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqaynaya jawaasiista maraykanka uuna qayb ka ahaa weerar iyo duqayn ka dhacay magaalada saakow intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdiqaadir xuseen cabdi wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la shaqaynayo ciidamada maraykanka waxaana shaqadan jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabi jiray cabdiqaadir aflow waana ka aqbalay shaqada aan la qabtayna waxay ahayd sida tan waxaan wax ka soo kaxeeyey ciidamo bangaraaf ah oo weerar ku ahaa guri ku yaallo saakow waxaana ka soo kaxaynay duleedka magaalada waxaana dul keennay guri ka soo horjeeda degmada saakow weerarkii iyo duqayntiiba sidaas ayay ku dhaceen ragna way ku shahiideen shaqadaas waxaan ku qaatay lacag yar xukunka maxkamadda intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha magacyadooda kor ku xusan iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota kow in falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil oo xadurridda ah مراجعد الله عسكري قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين آيدة كنتنكوا سورة المائدة وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ بن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك وبالله التوفيق حدنا وحان فلنا حكم كسوة بحي محكمة إسلامية الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر